gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliyehe oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in maamulka gobolka hiiraan uu soo saaray abaamir ku socota bulshada ku nool magaalada beledweyne islamarkaana la xiriirta sugidda amniga magaalada gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa sheegay in maamulka uu go-aamiyey in la xiro wadooyin badan oo soo gala magaalada islamarkaana lix wado lagu soo kobay wadooyinka laga soo gala magaalada kuwaasi oo ku yaala waqooyiga koonfurta magaalada beledweyne gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey abaamirta uu soo saaray maamulka bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer hiiraan aan la wadaagno fariimo ku saabsan amniga sidaa ogtihiin waxaa nagu soo foollay bishii ramadaan oo barakaysneed inagoo taas ka duulayno waxaan indhaindhayn iyo kormeer guud ku soo samaynay dhammaan wadooyinka soo galo magaalada beledweyne dhinac kastay tahay waxaan rabnaa inaan si guud ula wadaagno bulshada reer hiiraan iyo gaar ahaan kuwa reer beledweyne in iyadoo laga duulayo badqabka iyo ammaanka iyo xasiloonida degmada beledweyne oo caasimada u ah gobolka hiiraan iyadoo laga duulayo in dadku ay ku soomaan ama ku afuraan si nabad ah iyadoo laga duulayo in ay waajibaadka kaga aadan arrimahaas sugidda amniga ah ay ciidamadu si fudud u gutaan iyadoo laga duulayo in wada shaqayn dhow ay yeeshaan ciidamada ammaanka iyo bulshadu waxaan rabnaa in si guud aan uga codsanaynaa bulshada reer hiiraan inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si ay u gutaan waajibaadkooda sidaas daraaddeed waxaan rabnaa in bulshadu ay kala shaqayso ammaanka maanta waxaan rabnaa inaan dhammaan si amniga magaalada beledweyne loo sugo ciidamadan ay ugu fududaato aan sheegno in dhammaan wadooyinkii magaalada beledweyne siyaabaha kala duwan iyo jihooyin kala duwan kasoo gelayay aan wadooyin kooban oo cayiman aan kasoo reebnay oo magaalada looga bixi karo lagana soo geli karo si loo kontaroolo dhaqdhaqaaqa guud ahaan iyo gaar ahaanba waxaan rabnaa jihooyinkaas inaan halkan ka qeexno haddii aan ku hormaro dhanka koofureed magaalada beledweyne wadada ka baxdo ama jiin ha ka timaado ama laamiga dheer ha ku timaado waxaan rabnaa wadada isku xirto oo sentara unoqonayso magaalada beledweyne koonfurteeda inay noqoto hal wado oo ah wadada soo marto meesha led xujuub soo marto faafkumare isla markaasna shirkadda dayax soo marto halkaas magaalada kasoo gasho waa dhanka koonfureed dhanka waxaan rabnaa galbeed waxaan kusoo reebnay saddex wado oo kale ah wadada farmajabaaley wadada kabalaay soo gasho oo ka timaada burjiciin iyo wadada gambarlaawe oo soo gasho dhanka buundaweyn dhanka galbeedkana saddexdaas wadaan ku soo reebnay sidaasi la mid ah jihada waqooyi waxaan ku soo reebnay oo laga soo geli karaa loogana bixi karaa laba wado oo kale ah wadada dheer oo ariboorka hoos ka marto oo hiiraanbile soo marto kasoo gasho magaalada beledweyne iyo wadada hilakeliyo labadaas wadana waa dhanka waqooyi bari ma jirto wax wado ah dhammaan ciidamada saaxiibada iyo ciidamada dowladda ayaa ku teedsan wadooyinkaas kale waa xirina dhanka bari abaamirtan uu soo saaray maamulka gobolka hiiraan ayaa ku soo aadaysaa xili maalmo kooban inaga xigta bisha barakeysan ee ramadaan